asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta xubinteenni murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtida maanta ee aynu hadba dhinac ka soo qabanno innagoo oo tusaalayaal badan soo qaadanno ama sheekooyin badan ku gadaana dhegaystayaal mideenan maantana idamkeyba waxaan kusoo qaadanaynaa nolosha iyo gunaanadkeeda hababka u dhaco si aad u ogtihiinba dadka soomaalida uhu waa dad islaama dadka islaamkaana waxaa lagaa rabaa mar haddaad qof islaama tahay inaad dhowr arrimood qalbiga ku hayso waa marka koowaadee horta bal inaadan geerida hilmaamin inaadan geerida hilmaamin oo cibaadada aad samaynaysaa oo dhan ay ku jaango'naato inta ay kaaga imaanayso yaqiinta oo geeridii ah sababtoo ah haddii aad maanta intaad qubsiiso berri aad qubsiiso maanta intaad xanuunsato aad xoogaa yaro tukato oo markaad yaro caafimaado aad haddana iska kacdood ilowda salaadii dee geeridii ma xasuusanid ee xanuunkii daraadaa unbaad la tukatay ujeeddadu saa ma ah ujeeddadu maxay tahay ilaahay caabud ilaa ay geeridu kaaga imaato ku xidhnow ilaahay waxaad inta caabudidda aad ilaahay caabudaysa aad helaysaa caabudidda ilaahay markaad ku adkaysato hal arrinaa kuu soo baxaysa halka arrinta kuu soo baxaysa maxay tahay inaad geerida xasuusnaato ayaa kuu soo baxaysa oo geeridu ay noqoto mid aadan hilmaamin ilaahay kuwa geeridooda hilmaama nagama dhigo ee ilaahay kuwa geeridooda xasuusnaada ilaahayna ku caabuda nolosha aakhirana wax wanaagsan rajeeya eebbana barya eebba haynaga dhigo sheekadeenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheeko aan arrintaas ka fogeyn sababta waxa weeye waxyaalo fara badan oo soomaalidu ay haddii ilahay kuu samageliya ama islaamka qaali u ah ayaa jira waxyaalaha islaamka qaaliga u ah waxaa ka mid ah maalmaha ilaahay ayaa maaragtay midba nooc tahay mid waa maalin shaqo oo shaqada inta badan lagu mashquulsanya maalmana ama maalinna shaqada waaba laga nastaayo hadda sida yowmul jamcoo kale ama maalinta haddii la kuu soomogeliyaa hakisbila inta shaqadoo dhan laga nasto ayaan maaragtay isugu imaanaa masaajidka oo qodbadii baynu dhegaysanaa oo ganacsigeenni baan soo xidhnaa oo howlo badan baan qabanaa ilaahay nagu amr marka nin baa wuxuu maqlay oday ah oo odayaasha kafantooda sii gatay waxaa jira ragga dadka ugu iimaanka fiican dadka waxaa ka mid ah hooyooyinka iyaga oo nool kafantoodii gatay ee guriga dhigtay ee yidhi kafantayda sanduuqha iigu jirto si nin aan aqaanin khayr allah siiye oo reer gaarisa ahaa xilliyada adag dadka maaragtay markii kafan loo baahdo waxaa la dhihi jiri heelow meeqa kafantooda kuu taal saddex afar buu iska gataa ruux baa dhimanaya lagaba yaabo dhahay anaa kafantayda siina u kaadiya mid buu usoo bixina mid kalaa dhimana dad yow laga yaabo inay maarata dan yar yihiin oo kafantii ayna gadan karin uu gada markuu sanduuqa ka dhammaatay kafantu haddana kafano kale soo gadi uu dhigana saasoo kale waxaa la rabaa inaad kafantaadu inay adiga diyaar kuu tahay oo ay kuu diyaarsan tahay sidoo kalente inaad ogaato godkaaga inuu qodan yahay laakiin aada arkayn wuu qodan yahay laakiin ma arkaysid wuu qodan yahay markaan kule laakiin ma arkaysid dee dad unbaa kaa dambeeya aduu haddaad dhimato godkaaga dad baa qodi adigu nin intuu godkiisa sii qota aniga godkayga cidna la gelin maa dhaha taas waa khalad laakiin kafantaada intaad dhigato meel inaad dhigato oo qofkii dhintaad kolba qof siiso ood sii sadaqaysato xaq waad u leedahay waadna yeeli kartaa ninkan marka odaygaa waxa uu maqlay ninkii hebel ahaa waa uu geeriyooday ha geeriyoodee goormuu geeriyooday wuxuu geeriyooday bishii ramadaan iyadoo habeen khamiisa ay tahay oo jamco soo gelayso ayuu god hoyday intaasuu maqlay waa ramadaan waa khamiis baa hoyatay jamca soo gelaysa isaguna habeenkaasuu god hoyday intaasuu maqlay markaasuu yidhi alla waa sidaan rabaa inaan u dhinto alla buu yidhi sidaa hebel u dhintay waa sidaa aan rabo inaan u dhinto ayuu yidhi halkaa aad iyo aad waxaad ugala socotaa dhegaystay saddex qodob ayaa meesha ku duugan mid waa mide maalmahanu inay ninkan qaali u yihiin nasashada iyo kala warqaadashada iyo jamaacaysiga iyo jamcahaas iyo isu imaadkaasu inay shay qaali u tahay ayaa halkaa kaaga cad waa midda labaadee isaga laftiisu inuu dhimasho diyaar u yahay ayaa halkaa kaaga cad oo uu yahay nin dhimasho diyaaru ah oo weliba inuu ilaahigiisii la kulmo diyaaru ah waa midda saddexaade ayaamul khayrkaa uu dhintay inuu khayr ilaahay kala kulmi ayaa halkaa kaaga cado uu iska dhaadhiciyey haddaba dhegaystow adigana waxaa lagaa rabaa inaad noqoto mid noloshiisa aan ku hilmaamin haddii ilaahay kuu idmahayo sida dad fara badan ay u hilmaameen noloshooda adduunyo midoodii aakhirana ayba u inkireen dadyuga inkiray kama hadlayno ee kuwa iloobay baan ka hadlaynaa kuwa iloobay waxaan odhan lahayn ha iloobina in waxaan adduun yahay lagana tegahayo haddiidna awoodo inaad kafantiina gadataan dee qalbiga ku haya inaad dhimanaysaan oo malakumoodkii idin sugahayo oo qabri iyo qiyaamo inaga dambeeyaan oo aan eebba la kulmayn sida wadaadkaasoo kale intan aad dhahdo alla waa sidaan rabo inaanu dhinto isagu rabit kiisi unbuu ka hadlay ilaahayna rajadu ka qabo iyuu ka hadlay sida uu mawd u aaminsan yahayn wuu inoo muujiyey mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta waxaa la yidhi dhallaan waa dhul hambedi dhallaan waa dhul hambedi